إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah guutada madaaficda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay duqayn ku garaacay xarumo ay dowladda federaalka ah ku leedahay magaalada muqdisho shiishyahanno ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa deegaanka beriira ku dilay askari ka tirsan dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray fariisinka askarta sheeye ee mashalaay oo u dhow qoryooley askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay degmada ceelwaaq ee gobolka gado mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay filim lagu soo bandhigay sakada xoolaha nool ee la qaybiyey sanadkii lasoo dhaafay ee hijiriga haweenka wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa ka hadlay gafkii uu dhowaan faransiiska u geystay nebiga sala allahu calayhi wasalam bulshada magaalada muqdisho ayaa sheegay in cadaadiska ee dowladda federaalk ah ku sii kordhisay kadib imaanshihii xamar madaxda maamul goboleedyada dab khasaarahan tiideed geystay ayaa ka kacay dekada magaalada bayruut ee dalka lubnaan oo diyaargarooba warkaasoo dhammaystiran موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo jimco ah oo ay taariikhda hijiriyada ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha muxaram sannada kun afar boqol laba iyo afartanka hijiriyada guutada madaaficda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay duqayn ku garaacay xarumahay dowladda federaalk ah ku leedahay magaalada muqdisho xalay inta badan magaalada muqdisho waxaa laga maqlay jogta madaafiic culus kuwaas oo ay barbar socdeen qaraxyo tiro hoobiyaalah ayaa ku dhacay dhowr xarumood oo ay dowladda federaalka ah ku leedahay magaalada muqdisho waxaana la sheegay in mar qura goobahaas la wada birtilmaameedsaday ilaa lagu kalsoon yahay oo ku sugan xamar ayaa sheegaya in inta badan madaaficdaas ay ku hoobteen goobo ku yaala agaarka madaxtooyada villa soomaaliya degmooyin ay ka mid yihiin wardhiigley xamar weyne shangaani iyo sidoo kale waa beri ayaa laga maqlay qaraxyadan shiishyahanno ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa deegaanka beriira ee shabeellaha hoose ku dilay askari ka tirsan dowladda federaalka warkaas iyo war kale oo la xiriira yugandheeska oo lagu weeraray duleedka qoryooley iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ku dhaawacmay qarax ka dhacay degmada ceelwaaq waxaa ka waramaya mahad cubayd waad mahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maalintii shalay fulisay weeraro isugu jira qaraxyo iyo kuwa toos ah iyo mid gaar ah kuwaasoo dhammaantood lagu beegsaday askarta dowladda federaalka iyo shisheeyaha dalka kusoo duulay haddaan ku horreyno shabeellaha hoose waxaa shalay ka dhacay howlgallo gaar ah oo lagu khaarijiyey askar ka tirsan dowladda federaalka shiishahanno ka tirsan mujaahidiinta ayaa toogtay askari ku sugnaa deegaanka berire oo ka mid ah deegaanada u dhow degmada afgoye ee shabeellaha hoose sidoo kale guutada qaraxyada ee mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay galab qarax la beegsatay askar ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugnaa degmada ceelwaaq ee gobolka gidow qarax ayaa askarta haleelay xilli ay ku sugnaayeen goob maqaayad ah oo isugu imaan jireen askartan inta la xaqiijiyey qaraxa waxaa si xun ugu dhaawacmay laba askari kuwaas oo loo qaaday xarun caafimaad oo ay halkaas ku leeyihiin kenyaatiga sidoo kale shabeellaha hoose waxaa shalay ka dhacay weeraro ay qaadeen ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo lala beegsaday askarta ugandha ee kusoo duulay dalka weerarka ayaa la aaminsan yahay inuu khasaaro gaarsiiyey ugandheeska waxaana loo qaaday mashallaayo u dhow degmada qoryooley ee shabeellaha hoose howlgalladan oo idil ayaa ku soo aaday xilli ay toddobaadyadii lasoo dhaafay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii labalaabtay weerarada ka dhanka ah shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo askarta soomaalida ah ee la shaqaysa mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay filim lagu soo bandhigayo sakada xoolaha nool ee la qaybiyey sanadkii lasoo dhaafay ee hijiriga maxamed cali aadan ayaa warbixinta filimka soo jeedinaya
bismi illaahi araxmaani araxiim
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay filimkii ay dhowaan iclaamisay kaasoo la wada sugayey filimka ayaa waxaa lagu magacaabaa quduufu shariica ama midhaha shareecada isagoona ah xalqadiisa koowaad waxaana lagu soo bandhigayaa qaybinta sakada xoolaha nool ee wilaayaadka islaamiga ah sannadka kun afar boqol koob iyo afartanka hijiriyada
أوصانا النبي وخير الصحاب أن نرقى جميعا isdaarka oo la daawan karo ku dhowaad afartan daqiiqo ayaa waxaa lagu soo gudbinayaa degmooyinka iyo deegaanada laga qaybiyey sakada xoolaha nool waxaana ka mid ah bu'aale saakow buqa qable kuunyo barrow buulafullaay iyo ceelcadde oo dhammaantood ka wada tirsan wilaayaadka islaamiga ah sidoo kale filimka ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa nusuus sharci ah oo ka hadlaysa sakada kuwaasoo isugu jira aayaad qur'aani ah iyo axaadiid وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون rasuulka allah sala allahu calayhi wasallam wuxuu mucaad ku yidhi markuu u dirayay yemen waxaad u tegi doontaa dad ahlu kitaab ah markaad u tagto waxaad ugu yeertaa inay towxiidka qiraan haddii ay arrinkaas kaa qaataan waxaad u sheegtaa inuu allaha ku waajibiyey shan salaadood maalin iyo habeen kasta haddii ay arrinkaasi kaa aqbalaan waxaad u sheegtaa inuu allaha ku waajibiyey sadaqo laga qaadayo kuwooda hantida leh laguna celinayo fuqaradooda ama saboolkooda haddii ay intaasi kaa oggolaadaan waxaa kaaga digayaa inaad ka qaaddo xulka xoolahooda iska ilaali habaarka qofka dulman sababtoo ah isaga iyo allaah wax astura ama xijaaba u dhexeeya ma lahan
dad isugu jira fuqaro iyo masaakiin ayaa lagu arkayaa filimka kuwaasoo la guddoonsiinayo sakada waxaana wejiyadooda laga dheehanayaa sida ay ugu faraxsan yihiin sakada la siiyey
Een, maanta waxaan taaganahay farcad fiican oo maxay ahaday xaragada al-shabaab ay madax ka tahay oo maxay ahaday dadkii faqoradaha iyo dadkii masaakiintaha ay nooleynayaan alxamdulilaahi rabbilcaalamiina ay ay maxay ahaday si sharaf leh wax ku bixinahayaan waxaa la isiiyey shan geel way ku mahadsan yihiin anagana kii i barakoobo ii bato oon ku masaakan bixa allaha iga dhigo marka sidaasaan kuwixina gaaladana allaha jibiyo gacanta muslimiinta kor allaha ka dhigo
maanta shan neef baa la isiiyey oo sika oo geel maasha allah alxamdulilah dadka muslimiinta mujaahidiinta ay siiyey waa mahadsan yihiin maasha allah marka go-aanka isaas waayo gaalada allaha jibiye ee wixii la socdo
awalan oo qabla kulli shay wuxuu ilaahay waa mahadsan maanta waxaa nala siiyey markoo joogo degmada jilib hoosteeda arbaay shan halaad oo geel leh oo sakadee ayaa lii siiyey ilaahay waa ku mahadsan bacdallah ee walaayada islaamka hoosfiis geelaas ku bixisay sidaas sharafta badan ku bixisay waa u mahadcelinayaa haddii ilaahay yidhaahdano sanadka dambana inaan bixiyo sakada ayaan ballan qaadayaa ilaahay subxaana wa tacaalaana waxaan ka baryahaa inuu gaalada halaago oo gaalada halaago oo gaalada halaago islaamkana guuleeya
arrinta lixaad aan isu dardaarmayna waxa weeyaan xilkasnimo inaan muujinno oo mas-uuliyad aan dareenno rasuulku wuxuu leeyay salawaatullahi wasalaamu calayh kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raaciyatihi waa inaan dareen mas-uuliyadeed isgelinno ogaanana alla inuu inagala xisaabtamayo xilka aan hayno si gaarana wuxuu xil inooga saaran yahay dadka taabta daran agoonta saboolka bukaanka iyo kuwa lixaad kale
sanad walba mu'asasada alkataa'ib ayaa soo saartay isdaaraad lagu soo bandhigayo sakada xoolaha nool kuwaasoo laga qaybiyo wilaayaadka islaamiga ah
haweenka wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa si adag uga hadlay gafkii uu dhowaan faransiiska u geystay nebiga sala allahu calayhi wasalam waa kan muuday haweenka ku dhaqan degmada saakow ayaa waxay si caro leh uga hadleen aflagaadadii uu dhowaan faransiisku u geystay diinta islaamka haweenkan ayaa sheegay in ay aad uga xun yihiin gefkaasi uu ku kacay faransiiska laakiin waxaan leeyahay dadka muslimiinta ee ku nool faransa ameerika yurub dhammaan ku nool wallaahin waxay idin dareen mustadax baan ahne gaalo mula dagaali karno hub ma heesan wallaahi wax ma idin darayso maalinta aakharane xujo ma idin naqanayso waxaan idin leeyahay fadhii kakaca fadhii kakaca adduun laba koor baa dhiman heedeen sharaf ku dhinta ciise ku dhinta adigoo middo ku dagaalamaysiin adigoo dhagax ku dagaalamaysiin adigoo afka dagaalamaysiin dhammaan wargeeska kor ha looga taato qofkii ul heesto qofkii midi heesto qofkii wallaahi aakhirin wax idin daran ilaah mustax baanaane ilaah markuu dhahaa إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض مكاس إلهي وحولي أفلم تكن أرض الله واسعة إلهي دولكيس واسع مهن مياه والله مركز وجهتك جرا أفغانستان كجرا عراق كجرا صوماليا كجرا قف لقي يالا مجرتو هدونك جهاد مكجر قف لقي يالا مجرتو qof laga yeelaa ma jirto mataqaanaahay maanta ani wax ma haysanin falastiin waa arkay dhagaxay ku dagaalamayaan midiyay ku dagaalamayaan muslimiina fadhiga kaca dadka ku nool yurub dadka ku nool amerika dadka ku nool meel kasto fadhigaa laga kaco muslimka maanta adduunka waa ka batay meelaha muslim ku noolee ma lahan meelahan dad ku noolee ma lahan waxaad leeyahay muslimo dad tirada waa ka badateen intaasoo bilyan aad yihiin maanta nebiga calaih salaam aa lacaay wallaahi waa u ribasin waa ku xumaa wallaahi muslino muslino fadhiga kaca waa islaamaa waa islaamaa waa islaamaa fadhiga kaca fadhiga kaca nebiga calaih salaam aa lacaay qaar kale oo ka mid ah haweenka ayaa iyaga oo cabbiraya dareenkooda waxay yidhaahdeen sida tan أريد أن نقدم إليكم كلمة تتعلق دفاعا لرسول الله وتهديدا للكافرين الذين تحدوا عرض رسول الله ندافع رسول الله بكل ما نستطيع حتى ولو نفنا حتى ولو متنا كلنا لأجل ذلك لن يستطيع أحد أن يتحدى عن رسول الله ونحن على قيد الحياة والله لا نرضى بعيش يهان فيه سيدنا فداء دون عرضك يا حبيبي يموت الكل في نحر الأعادي ويسلم عرضكم ويخيب غر يريد مقامك العالي المشادي فلا والله لا نرضى ولكن يسل السيف في أرض الجلاد وأرسل رسالتي إلى المسلمين في فرنسا وفي كل مكان أقول لهم يا أهل المروءة والشهامة والإيمان في فرنسا وفي كل مكان دونكم قدام الشياطين وأبناؤهم الكافرين وليكن على لسان حال أحدكم لا نجوت إن نجا وأما رسالتي إلى فرنسا فأقول لهم تجرأتم عرض رسول الله انتظروا فنحن قادمون إليكم تتلقون قريبا ما زرعتموه بأيديكم وسترون منا ما يؤلمكم إياكم وإياكم أن تعودوا بمثل ما فعلتم والله لن يفلتكم منا أحد سنخرجكم أينما دخلتم وسنفعلكم مثل ما فعلنا بأسلافكم أيها الكلاب إن لم تنتهوا عما تصنعون سنأتيكم بدياركم الأسودة اللعينة وستكون جار له حفظ ومقر للإسلام وللمسلمين وسترون راية التوحيد تخفض فوق هذا المكان إن شاء الله الهادي magacay waa umu xabsan waxaan ku noolahay jubbooyinka gaar ahaan degmada saako waxaan ka muujinayaa macnaha gaalada xunoo afkeeda ku labaysa nebigeenna dhaahirka ahaa sala allahu calayhi wasalam af waxba loogama qaado nebigeenna calayhi salaatu wasalaam rag ayaa kugu soo socdaan leeya faransoy fadhigaadu waa xaaraan afkaaga nabigeena sala allahu caleyhi wasalam ku labtayna inta filooyinka aad degantahay muslimiintu degi doonaanan ku rajo weynaa insha allah rag baana kugu soo socda magacii waxaa waaye umu caaisha waxaan aad oga wada oga caraysanaha gaalka xumaada kufaarka ahaayo caay nabigeena subanaa salallahu caleyhi wasalam waxaan leenahay meel alla meeshaa joogto waa lagugu imaanay insha allah insha allah mujaahidiinteenu mintidiin ayaad tihiin munaafiqa nabiga cahaayay ma miijisaan mihima ugu tagtaan midiyaalkuma ay racdaan ma xooga u saara madaxii munaafiqaad bulshada muslimka ah gaar ahaan kuwa ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa aad uga dhiidhinaya aflagaadidii uu faransiisku u geystay nebigeenna sala allahu calayhi wasalam war ku saabsan dekada magaalada bayruut oo uu ka kacayay dab xoogan ayaa idinku soo maqan balse markaan muqdisho bulshada magaalada muqdisho ayaa sheegay in cadaadiiska ay dowladda federaalka ah ku kordhisay kadib imaanshihii xamar madaxda maamul goboleedyada waa kan abubakar bulshada ku nool magaalada muqdisho oo marba marka ka dambaysa la kulmaya caqabado iyo dhibaatooyin uga imaanaya dowladda federaalka ayaa haatan waxa ay ka cabanayaan waddooyin hor leh oo loo xiray shir caasimadda uga furmayey madaxda ugu sarraysa dowladda iyo maamul goboleedyada qaar ka mida darawallada iyo xoogsatada magaalada muqdisho ayaa saxaafadda uga warramay dhibaatadan cusub ee ku soo korortay
runtii horta waa wax aad u dhibaato badan wadooyinka ayagoo wadooyinka xirxirnaay haddana wakhtiyadan dambe waxaa lagu soo ziyaaday wadooyinka aad inay isu xirmaayeen sababtoo ay marka xilligii maamul goboleedada aad lagu sii xiray markay haddana imaadeen caqabad kale nagu sii noqon iyadoo wax wadda noo furan aysan jirin meel walba ay xiran yihiin midadkiina gacmaha aan garbaha aan ku qaadanno meelan aan marna aan la'nahay haddana wax amni aanaan dareemino qarxiyada ay ka dhacayaan fila soomaaliya taas waxay caqabad waxay caqabad nagu sii korisay haddana markii maamul goboleeda waddanka ay imaadeen muqdisho taasoo dhibaatay nagu sii ziyaadisay wax haddaan amni la ziyaadin maanan arkin wax laga hortagaana maanan arkin caqabada kale oo waxay tahay in anaga anaga saamaynta shacab ahaan nagu leh waxay tahay annagoo alyawmkiina la daala dhacsanayn oo afartii sano oo madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo xilka uu hayey caqabado badan kala kulannay businesskeenii iyo shaqooyinkiina caadiga ay hoos u dhaceen sidoo kale waxa ay sheegayaan in arrintan ay caqabad ku tahay ganacsigooda maxaa yeelay saaka waxaan u soo baxnay inaan munaashaqaysanno waxaan la kulna waddooyinka oo xihan marba dhinac jahawareer dadkii waxaa waaya qiimo yaraan ku wadnaa mana suurtagelayso inaan qofkii aad sii wadid waddadii waxaa waa caqabad zaa'idaan kala kulnay meel kasto inta u bax inta ka leexo tag ani kolay saaka camurinan ka kacay lambar afar way xirnayd waa ka soo laabannay midkii wadnaa waa xirnayd
aniga hadeertaan degmada dayniilaan ka imid dayniile ilaa xamarweyne waa u soo lugeeyey saaka gebi ahaan waddooyinkana aaday u xiraayeen walaalow wallaahi niyahow caqabadaha waa tiro badan yihiin ganacsigiiyo hoos iska aaday adigii iska soo lugayna haddaad soo lugayda adiga qof wax gadanaya inuu kuu imaadaa waaba iska dhib badnaahe marka niyahow caqabadahan aaday u badan yihiin meel la mara iyo meel la istaagana midnama laakiin ilaahay aan khayrka sugaynaa haddii ilaahay yiraa dowladda federaalka waxaa u xiran waddooyin dhowr ah oo ku yaalla caasimadda taasoo caqabad weyn ku ah bulshada waxaana ay dowladda federaalka sheegtay in waddooyinka loo xiray amniga laakiin taa beddelkeeda waxaa maalin weliba dhaca qaraxyo iyo dilal aad u badan oo ka dhan ah shisheeyaha iyo dowladda federaalka warkaan dhegaystayaal saaka waxaad ka dhagaysanaysaan idaacadda alfurqaan dab xoogan ayaa ka kacay dekada magaalada bayruut wararka ka imaanaya magaalada bayruut ee caasimadda waddanka lubnaan ayaa sheegaya in dekada caasimadda magaaladaas uu ka kacay dab xoogan kaasoo khasaare hantiyadeed geystay dabkan ayaa qabsaday dhismayaal waaweyn oo ku yaala dekada magaalada bayruut waxaana uu baabi'iye kayd halkaa ku yaalay xukuumadda lubnaan ayaa sheegtay in dabka uu ka kacay bakhaar ay ku jireen saliid iyo sidoo kale taayarada waxaa la arkayay diyaaradaha qumaatiga u kaca oo ay leeyihiin ciidamada lubnaan oo ka qayb qaadanaya dadaalada lagu daminayo dabkaas dabka ka kacay dekada magaalada bayruut ayaa ku soo aadayay xilli wax bil ka yar laga joogo markii halkaas ay ka kacayeen qaraxyo waaweyn oo gallaaftay nolosha inka badan laba boqol oo ruux halka ay ku dhaawacmeen inka badan shan kun warkii aad kala socoteen idaacadda alfurqaan dhegaystayaal waa inagaytaa